barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan u wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda iyada duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysataan mawjadaha gaagaaban sagaal iyo tobanka labaiyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efemyada geeska afrika
duur wanaagsan khiyaartana dhegaysanaysaay waa khamiis bisha abrilna waa lix sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya ismaaciil farjar iyo anigoo ah sahre ciidle
qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah qaababka ugu habboon ee dhallinyarada looga gacan siin karo in ay noloshooda isbeddel ku sameeyaan haddaan qofkii waynaa aanu dhalinyartii wax u sheegin saa isku organise gareeya saa u kulma saa iskugu yimaada waxaasi annagay nala hadheen oo waxaasi caqabad bay nagu noqdeen iska daaya haddayna odhan waxaa wanaagaa qaata runaantii dhallinyartii ma gaarayaan horumar baan odhan karaa sidoo kale waxaad maqli doontaan maxay yihiin caqabadaha dhallinyarada ka hortaagan in ay ku biiraan siyaasadda
maadaama qof xildhibaan oo kale ama wasiirkii oo kale waxaa laga yaabaa qof labaatan sano soddon sano ee u soo ahaa ciddiina inuu jiro wasiir ama xildhibaan u soo ahaa ninkaas marka waddo asaga u xihan tahay meeshaas waaba iska ilaalinaya xataa qofka aqoonta loo yaroo soo baxa ama qofkii kaloo maaragtay dee asaga la jaalinsan garayn kara waxyaalo badanaa jira sidoo kalena dhinacii heesaha ayaan iyana barnaamijka ka madhnayn
codkaasi dabacsane ikraan caraale iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan idaacaddayadan duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta marka horese warkii dunida
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa maanta magacaabay taliyayaal cusub oo hay-adaha amniga soomaaliya ay yeelanayaan iyo guddoomiyaha gobolka banaadir sida ay baahisay warbaahinta dowladda soomaaliya madaxweynaha ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir u magacaabay taabit cabdi oo ahaa qunsulkii safaaradda soomaaliya ee washington horeyna usoo noqday agaasimo ku-xigeenka madaxtooyada ee soomaaliya madaxweynaha ayaa sidoo kale taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloshe oo horey sidoo kale xilkan usoo qabtay jenaraal axmed maxamed jimcaale cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga soomaaliya halka abaanduulaha ciidankaasna loo magacaabay jenaraal cabdulaahi cali caanood jenaraal cabdixakiin daahir siciid saciid saacid ayaa isna dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliska oo uu hore usoo noqday dhammaan mas-uuliyiintan la magacaabay ayaa ahaa kuwo hore xilal uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya
dowladaha britain france iyo maraykanka ayaa si weyn u cambaareeyey dowladda waddanka ruushka intii lagu guda jiray kulan deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay gelinkii dambe ee shalay ku yeesheen iyagoo ka wada hadlaya arrinta hubka kiimikada ee loo adeegsaday dadka rayidka ah ee dalka suuriya dowladahan ayaa ku eedeeyey ruushka taageerada ay siinayaan madaxweynaha suuriya bashaar al asad iyo dowladdiisa oo hadda lagu eedaynayo inay ka dambeeyeen adeegsiga weerarkaasi hubka kiimikada loo adeegsaday salaasadii ee lagu laayay dadka rayidka ah weerarkaasi oo ka dhacay degmada ka tirsan gobolka idlib ee khan al sheekhuun oo ay mucaaradku ku badan yihiin ayaa lagu soo warramayaa inay dad rayid ah ay halkaasi ku dhinteen oo ay carruur yaryarna ku jirto
duhur wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan waxaa jira duruufo iyo waayo kala duwan oo soo food saara dhallinyarada kuwaas oo mararka qaar ku abuura niyad jab ama in ay gaadhi kari waayaan himilooyin iyo himilooyin ay higsanayeen haddaba sidee ugu wanaagsan ee dhallinyarada loo horumarin karaa waxaa arrintaas eegaysa wariyaha v o a ee jabuuti sagaal siciid faarax
dhallinyaro walba oo ku nool dunidani waxay ka qayb qaataan horumarka ama dibudhaca ku yimaada dalalkooda waxaana saldhig u ah oo ay ku xihan tahay tillaabo walba oo ay dhallinyaradaasi qaadaan inta juhdi iyo wakhti la geliyo dhismaha dhallinyaradaasi maxamuud maxamed shirwac oo ka mid a dhallinyarada wax ku soo baratay dalka dibaddiisa ayaan weydiiyey sida ugu fiican ee lagu dhisi karo maanta dhallinyaro waxtarta dhalinyaro horta midda ugu horeysa waxaa lagu horumarin karaa iyada oo la dhiso caqiidiyan ama dhaqankooga la dhiso aqoontooda lasoo dhiso kadib dhalinyartaasi ayaa wadanka ama bulshada ay ku dhex noolyihiin waxay u horseedi karaan horumar haddii aan dhalinyarta aan la horumarin waxbarashadooda ama cilmigooga haddaan laga soo dhisin waxay u beeri karaan waxyaabo kale oo mukhaadaraadka oo dhibaato naftooda u horseeni kara marka haddaba si dhalinyarta loo horumariyo cilmigooga iyo aqoontooda waa in laga soo bilaabo gurigooga xaafadda ama waalidka ama labada qof ee dhalay dhalinyartan waa in xaggaa laga soo bilaabo islamarkaana tarbiyadda guriga waxay la tegi karaan iskoolka iskoolkana dee tarbiyad baa ay ka helayaan marka tarbiyaddaasi ayaa yani min laga soo bilaabay ilaa guriga ilaa society-ga bulshada uu soo baxo qofka oo uu suuqa usoo baxo oo uu meelaha cilmiga ama aqoonta ama meelaha ciyaaraha oo kale uu soo bixiy qofka marka dhaqankiisi baa leegi haddii aan haddaba qofka aan ardayga ah ama dhalinyarta ah aan la dhisin cilmigiisa ama sida uu dadka loo noolaan karo isla waxa uu caqabad ku noqon karaa bulshada uu ku dhex nool yahay marka waxaad leedahay in dhalinyaradu ay ka qayb qaataan horumarka bulshada waxaa ka horeeya horta dhalinyarada iyaga in juhdi la geliyo oo iyaga la dhiso si markaa looga faaidaysto horta meel kasta waxaa horumar gaadhsiin karaa waa dhalinyarta qof walba wuxuu leeyahay hadaf qof walba waxuu hiigsanayo waa in ay yeeshaan dhalinyartu stars starskaas waa maxay waa dadkii waaweynaa aqoonta lahaa inay dadkaa waaweyn aqoonta leh ay u yimaadaan oo ay yidhaahdaan warsaa sameeya warsaa sameeya ma aha dhalinyarta in iyagun la yidhaahdo waa inay dhalinyartu hagaagaan maaha haddaan qofkii waynaa aanu dhalinyartii waxu sheegin saa isku organise gareeya saa u kulma saa iskugu yimaada waxaasi anagay nala hadheen oo waxaasi caqabad bay nagu noqdeene iska daaya haddayna odhan waxaa wanaagaa qaata runaantii dhalinyartii ma gaarayaan horumar baan odhan karaa dhalinyarada markasaad dada sheegaysid markii la dhiso iyaga diiniyan iyo maadiyan iyo la talo iyo dhinac walba markii laga dhiso saameyn intee leeg ayay ku yeelan karaan horumarka bulshada dhalinyartu wadano badan oo horumaray maanta iyagaa u horseeday horumarka ay gaareen dhalinyarta waxaan ohan karnaa waa asad waa hantidii wadanka ama bulshada marka dhalinyarta wadanadan horumaray iyagaa u horseeday badhaaraha ay maanta gaareen marka inaguna haddii aan dhalinyarteena dhisno oo aan u hogaamino meesha yani wanaagsan cilmiga sayniska iyo technolojiyada aan barno oon tusno inay wado wanaagsan oo lagu horumar karay ay tahay imika inaga waxaa lagu tilmaamaa caalamka saddexaad inay noqon karno caalamka koobaad baa dhici karta mustaqbalka waxaa jira dhalinyaro aan haysan cid la talisa maxaad tala siin lahayd qof dhallinyaroah oo aan haysan role model ciduu ku daydo tusaalahaan siinaya waxa weyaan mar kasta haddii ay meel dhib ka dhacdo waxaa yimaada in dhalinyartii ay caqabado xum la kulmaan haddana caqabadaha xum ay la kulmeen waxay kaga gudbi karaan samir iyo iyagoo dadaal dheeraada sameeya oo iska dhaadhiciya naftooda inay waxaan baritoole ay ka bixi doonaan aanay kusii raagi doonin meel walba wadan walba ama dibbaudhac baa ku yimaada ama problem dhalinyarta ayuu ka yimaada laakiin iskaashi haddii dhalinyartu ay sameyso oo ay iska kaashadaan dhexdooda aqoontooda hadday isku geeyaan way ka gudbi karaan run ahaantii caqabadaha hor yimiday mar uunbay ka gudbi karaan wallow hana dheeraatee laakiin haddii aanay waqti siinoo ay mashquulaan waxyaabo kale lagama yaabo inay ka gudbaan waxaa laga yaabaa inay maskaxdoodan wax ku reebto oo ay maskaxdooda ka dhaadhiciyaan waxba ma qabsan kartid jaanisyadu way iska badan yihiin in qofku uu gacantiisa ka shaqeeyo oo muruqiisa uu ka shaqeeyo oo uu maskaxdiisa ka shaqeeyo oo uu aamino inuu waxan ka gudbi karo gacantiisa uu kaga gudbi karo maskaxdiisana uu kaga gudbi karo oo uu gaari karo himiladiisa inuu naftiisa ka bilaabo baan oon laha qofka dhallinyarta ee meelaha dibdhaca leh ku nool kuwaasi waxayaan qaar ka mida dhallinyarada jabuuti wariyaha v o a ee dalkaasi sagal siciid faarax ayaa la kulantay halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatana muqdisho dhalinyaro kala duwan ayaa xiiseeya ka qaybgalka siyaasadda hase ahaatee qaar badani waxay u arkaan inay jiraan caqabado dhalinyarada ka hortaagan siyaasadda oo ay ka mid yihiin siyaasiyiin wakhtiyo dhaadheer saaxadda siyaasadda ku soo jiray oo aana fursad u banaynin dhalinyarada haddaba wariyaha v o eda ee muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaa waraystay cabdulqaadir aadan maxamed oo ka mida dhalinyarada u dhaqdhaqaaqda ka qaybgalka siyaasadda
arintaa oo dhallinyarada ka qaybgalka siyaasadda waxaan leeyahay runtii horta way adag tahay dhallinyaradu siay uga qayb galaan siyaasadda laakiin fursado yaryar way jiraan laakiin adayga siyaasadda ay uga qaybgeli waayeen waxaa kamid a macnaha waxyaalaha hortaagan dhallinyaradu markii qofku dhallinyarada waddankeega uu jaamacadda uu ka baxo ama waxbarashadiisa uu dhammaystirto inta badan hadduu damco siyaasadda inuu galo waxyaalo badan dadka waxaa jiraan dee soomaalida qabaa'illay wax ku qaybsataa waxaa laga yaaba dad siyaasiyiinoo waaweyn oo hore ka horreeyay faamiladiisa inay ku jiraan siyaasaddii marka asagu maadaama qof oo fresha uu yahay uusan u lahayn dee access badan siyaasaddii ama uusan waxhaysan badanaa siyaasadda soomaaliya dadka galaa waa dad wax haysta oo lacag haysta oo access badan bay qofku markuu wax haysta siinaysaa laakiin siyaasadda soomaaliya badanaa hadda waxay ku xirantaha qofka inuu haysto marka yaa hortaagan ma siyaasiyiinta idin diidan hore siyaasadda ku jirtay mase dhaqaalaha teebaa kow ah walaahi horta niyow labada labada faktarba waa jiraan labada faktarba waa jiraan waayo qofka hadduusa qof uusa waxhaysan ama qof riixaya uusa jirin siyaasadda inta badan siyaasadda qofka dhallinyarada wuxuu ku soo galaa garab ama qof baa soo gacan qabta ama fursadeed buu helaa ama access karoo dee dhaqaalay waxbuu ku soo galaa soomaalida inta badan laakiin maadaama qof xildhibaan oo kale ama wasiirkii oo kale waxaa laga yaabaa qof labaatan sano soddon sano ee u soo ahaa ciddiina inuu jiro wasiir ama xildhibaan u soo ahaa ninkaas marka waddada asaga u xiran tahay meeshaas waaba iska ilaalinaya xataa qofka aqoonta loo yaroo soo baxa ama qofkii kaloo maaragtay dee asaga la jaalinsan garayn kara waxyaalo badanaa jira dee wixii o dhan waxaa lagu koobay siyaasadda soomaaliya oday inuu noqdo albaabka qofka siyaasadda ka soo gala marka haddaada odayga laftirkiisa aadan adiga asagoo adiina isku fiicnayn asagoo jaqboynta jiro meesha wax u yaalaan ha ninka kaloo siyaasiga asaga laftirkiisa beeshii muddo badan siyaasadda ugu jiray asaga laftirkiisu ma rabo inuu dadka dhallinyarada aqoontana ay soo baasaan marka waa qof dhibso fursadii laba kun iyo lix iyo toban soo xurista xildhibaanada dhalinyaro badan baa meelaha qaar odayaal muddo siyaasadda ku jiray ka soo guulaystay maxay ka dhignay ni horta arrintaas waa arrin aada muhiim u ah fursadaha dhallinyarada ayaasan fursado fiican waaye laakiin fursadaha laftigooda dhallinyarada ahayn ma ahayn fursado ayagu ay u madax bannaaneen inta badan waxaa laga yaabaa maamul goboleedyadii markaa jiray inay dadka dhallinyarada qaarkood ay maaragtay relation fiican la lahaayeen inay maaragtay ismacnaha ay xulufaysi la ahaayeen waxyaalo badanaa jira marka ma ahan keliya dhallinyaradu say fursad saas uma isa wadan helin laakiin interest baa jiray waxaa laga yaabaa in ninka meeshaas madaxda ka ah uu si gaani u danaynayey waxaa laga yaabaa inay saaxiib ahaayeen waxaa laga yaabaa marka tartan badan oo furana ma jirin baa leedahay bisayl dhallinyaradu inta istaageen iyagu ay wax ku heleen inta timidna waa in fursado kale iyo meelo kale ka yimid anigo aad ay u adag tahay tanki aad ay u adag tahay dad badan waa jiraan dhallinyarada oo soo galay runtii aan ka warqabo aan ognahay laakiin ayada laftigooda nasiibkoodana waa caawiyey dee fursado kale oo dee maamul goboleedyada iyo awood ay siinhayaanna waa jiraan in badan maxaa tilaabada xigta idinta xukuumad baa la dhisay wasiir dhallinyara baa ku jira hadda dabcan iyada nafteeda xukuumaddan laga yaaba iyo kuwo kale soo raaci kara tilaabada idin xigta maxay tahay muddaa wadan olola xarin dhallinyarada iyo ka qaybgalka siyaasadda horta waa mahadsanta cabdiqaadiro runtii hal nin wasiir keliya maaha dhallinyarada ku jira wasiir ku-xigeeno badan baa jira wasiiro waa jiraan dhallinyara dhallinyaradu hadda wasiir waa ku badan yihiin hal xabo keliya maaha inagu intaan aqaana more than ten or fifteen inay ku dhow yihiin dadka hadda wasiir ku-xigeenada ama ah runtii int kastoo hadda wasiirada wasiirada fuulka ay ku yar yihiin laakiin wasiir ku-xigeenadana waa ku jiraan dad badan dhallinyaraha xildhibaana soo noqday oo haddana wasiiraa jira marka runtii fursaduhu challengegu ha badnaado laakiin dee ma noqonayso eber ma noqonayno laakiin waa soo gelaynaa wax kastaba nagu qaadato laakiin waa soo tilaabsanaynaa yaad la wadaagteen waxaa jirta in shirar qaran la qabtay waxaa la qabtay shuruuro qaran dhallinyar looga hadlayay inkastoo aan ururkii lagu dhawaaqin ma la samayn maxay maxay taa tilaabada xigta
horta niyo runtii dhallinyarada soomaaliyeed ee ururo waa iska badan yihiin ururadii dhallinyarada waa iska bateen kuwii qaranka laftirkoodii bolisigoodii iyo siyaasadoodii iyo waxoodii soomaalida waxaa waxaa soomaaliya oo dhan haysta haysta iyada laftirkooda caqabadahaas sababta waxaa weye midii qaranka laftirkeedii baa la baasgareyn laaya waxoodii baa xataa wasiirkii dhallinyarada iyo dee u xirsaarnaba laftirkooda maaragta dee dee wixii Meel marin.
wax- wax baan lagu mee- la meel marin marka caqabaduhu waxaad soomaaliya haystaan laft- dhallinyarada laftirkooda haysta dowladda soomaaliya waxaa haysta ba ayagana geesidoo ka haystaan marka insha allah waanan waxaan rajaynaynaa markii one fan one mood ay noqoto dad badan oo dhallinyara inay maaragtay soo gali doonaan siyaasadda ay fursado fiican heli doonaan saas ayaan rajaynaya kaasi wuxuu ahaa cabdulqaadir aadan maxamed oo ka mida dhallinyarada ku dhaqan magaalada muqdisho oo magaalada muqdisho lafteeda ugu waramay wariyahayaga cabdiqaadir maxamed cabdulle
codkaas aad maqlaysaanna waa heesta ikraan caraale ee dhibta cashqa
kalgacayl sidhaba ma u raacay dhiiga wali dhuuxa iyo kalgacayl sidhaba ma u raacay dhiiga haddii aala daaday aniga wuu ibiyo dhigay aniga wuu ibiyo dhigay aniga wuu ibiyo dhigay way aniga wuu ibiyo dhigay haddii aana dhaaday aniga wuu ibiyo dhigay aniga wuu ibiyo dhigay aniga wuu ibiyo dhigay wayo aniga wuu ibiyo dhigay dhaxaniyo qabo dhil habeennimo halkaad ku dhowdahay kama dheeliyo dhaxaniyo qabo dhil habeennimo halkaad ku dhowdahay kama dheeliyo waan ku dhalolaa ama dheego inta caashaqa in la dhaygaday madi la dhammayn haygu dhaafine dhaxaniyo qabo dhal habeenimo halkaad ku dhowdahay kama dheeliyo dhaxaniyo qabo dhal habeenimo halkaad ku dhowdahay kama dheeliyo waan ku dhalolaa aadna dheego ta caashaqa in la dhaygagay madi la dhammayn haygu dhaafine abadhayaal u qaba jacayl dhuumashiyo dhibyaraan kugu galay abadhayaal u qaba jacayl dhuumashiyo dhibyaraan kugu galay haddaad ilaa dhadhamin layd boogihii sadhaylayd boogihii sadhaylayd boogihii sadhaylayd boogihii sadhaylayd haddaad ilaa dhadhamin layd boogihii sadhaylayd boogihii sadhaylayd boogihii sadhaylayd wayoy boogihii sadhaylaha habeenimo halkad ku dhowdahay kama dheeliyo dhaxaniyo qabo ndhel habeenimo halkad ku dhowdahay kama dheeliyo waan ku dhalala
codkaasi kiraan maxamed caraale aynu intaasi kaga soo gudubno dhinacii isboortiga waxaa inoola diyaaraa nuur xasan nuur bukhaari
haddii aan ku bilowno horyaalka ingiriiska kooxda chelsea ayaa dib ugu soo laabatay guulaheedii lagu yaqaanay saddex maalmood kadib markii ay laba gool iyo gool ku khasaartay naadiga crystal palace chelsea xalay waxa ay guul aad ugu dagaalantay ka gaartay kooxda manchester city oo ay ku garaacday laba gool iyo gool manchester city ayaa goolka ku hormartay waxaana u dhaliyey ciyaaryahan sergio aguero hase yeeshee waxaa laba gool ugu jawaabay xidiga garabka uga ciyaara chelsea adan hazard chelsea oo horyaalka ku hogaaminaysa laba iyo toddobaatan dhibcood waxa ay hadda toddoba buundo ka sarreysaa kooxda kusoo xigta ee tottenham oo xalay si la yaab leh uga badisay kooxda swansea tottenham waxay ku dhoweyd in ciyaarta looga badiyo gool iyo eber ilaa laga soo gaaro daqiiqadii siddeed iyo siddeetanaad markaas uu goolka barbaraha u keenay ciyaaryahan dale ali wixii markaasi ka dambeeyana waxay tottenham heshay laba gool oo xiriir ah oo ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada san hunmin iyo ericson daqiiqadihii ugu dambeeyey ee dheeraadka ahaa ee lagu kordhiyey ciyaarta sidaasi ayayna saddex gool iyo gool uga awood sheegatay kooxda swansea oo ka mid ah kooxaha ugu hooseeya dhinaca kala horeynta ee horyaalka premiershipka ciyaaraha kalena arsenal waxa ay saddex gool iyo eber ku sooldaartay westham hal city ayaa afar gool iyo laba ku dubatay naadiga middlesbrough southampton waxay saddex gool iyo gool ku khaarijisay naadiga crystal palace halka liverpool iyo a f c bournemouth ay ku kala baxeen barbaro laba gool iyo laba gool ah dhinaca horyaalka spain ee la liga kooxaha real madrid iyo barcelona oo isku haysta hanashada horyaalka ee sanadkan ayaa mar kale xalay guulo isugu jawaabay real waxay afar gool iyo laba uga badisay kooxda leganes saddex ka mid ah goolasha waxaa saxiixay ciyaaryahan alvaro morata goolka kalena waxaa dhaliyey ciyaaryahan hames rodriguez leganes labada gool waxaa u kala dhaliyey gabriel iyo luciano barcelona iyaduna waxay saddex gool iyo eber ku martay kooxda sevilla barsa kooxda kasoo horjeeday waxay iska boobsiisay qeybtii hore ee ciyaarta oo ay ka wada dhalisay saddexda gool oo ay guusha ku raacday waxaana kala qaybsaday ciyaaryahanada suwarez iyo messi oo laba gool saxiixay ciyaaraha kalena alaves waxa ay gurigeeda ku garaacday ususuna oo ay dirtay gool iyo eber malaga waxay hal gool iyo eber ku suuldaartay sporting gihon dubartiva la coruna iyo qaranadana waxa ay ku kala baxeen barbaro eber iyo eber ah dhinaca kala horeynta real madrid ayaa koob iyo toddobaatan dhibcood ku hogaaminaysa laliigaha spain barcelona ayaa ku xigta oo leh sagaal iyo lixdan dhibcood kaalinta saddexaad waxaa ku jirta atletico de madrid oo leh koob iyo lixdan dhibcood sevilla ayaa booska afraad ku jirta oo leh sideed iyo konton dhibcood kaalinta shanaadna waxaa degan kooxda viareal oo leh koob iyo konton dhibcood dhinaca talyaaniga kooxda yuventus ayaa gaartay finalka kooba itaaliya inkasta oo ay ku guuldaraysatay inay ka badiso xalay napoli lugta labaad ee wareega samafinalka ee tartankan ciyaartan ayaa kusoo dhammaatay saddex gool iyo laba oo ay guusha ku raacday napoli hase yeeshee maadaama ay yuve is aragii hore kusoo badisay saddex gool iyo gool ayay isugeynta goolasha labada lug waxa ay kusoo baxday shan gool iyo afar ciyaartii xalay labada gool oo ay yuventus keentay waxaa u dhaliyey ciyaaryahan gonzalo higuain oo horey ugu soo ciyaaray kooxda napoli taageerayaasha napoli ayaa ku orinayay bilowga ilaa iyo dhammaadka ciyaarta ciyaaryahankan higuain qaarkood ayaa watay boorar ay ku aflagaadeynayeen laacibkan u dhashay dalka argentiin dhinaca napoli goolasha waxaa kala qaybsaday xidigaheeda kale ah hamsig insinya iyo martines yuventus waxay finalka tartankan la ciyaari doontaa kooxda lazio labada bisha juun ee soo aadan ayay isku haleeli doonaan garoonka olimbico ee magaalada roma dhegeystayaal xubinta ciyaarahana waa naga intaa
ku hagaag nuur bukhaari ayaa ciyaaraha inala socotiinaya halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda duhurnimo barnaamijka dhallinyarada ee v o a haatanna gabagabada idaacadda ayaynu kusii dhownahay qodobadii wararka ugu doorka roonaa ismaaciil aan ka codsado intaynaan dhinaca suugaanta jalleecin mahadsanid sahra madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa guddoomiyaha gobolka banaadir u magacaabay taabit cabdi oo ah qunsulkii hore ee safaaradda soomaaliya ee washington horena usoo noqday agaasimi ku-xigeenka madaxtooyada halka uu taliyaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka u magacaabay xildhibaan cabdulaahi maxamed cali sambaloshe genaraal axmed maxamed jimcaale cirfiid ayaa isna loo magacaabay taliyaha ciidamada xoogga ee soomaaliya halka abaanduulahana loo magacaabay genaraal cabdulaahi cali caanood genaraal cabdixakiin daahir saciid saacid ayaa isna dib loogu magacaabay taliyaha ciidamada booliska dhammaan mas-uuliyiintan la magacaabay ayaa ahaa kuwo xilal kala duwan uga soo qabtay dowladihii ugu dambeeyey ee soomaaliya dowladda britain iyo faransiiska iyo weliba maraykanka ayaa si xog leh u cambaareeyey dowladda ruushka intii lagu guda jiray kulan deg deg ah oo golaha ammaanka ee qaramada midoobay gelinkii dambe ee shalay ay ka yeesheen hubka kiimikada ee loo adeegsaday dadka rayidka ah ee syriya mahadsanid ismaaciilow haatanna dhinacii heesaha ayaynu mar kale ku noqonaynaa waxa aynu dhegeystayaasha usoo gudbinaynaa heesta uu ku luuqeeyo fu'aad cumar cabdi
aragtidaada cad bay ugu farxayaane indhahayga aragtidaada cad bay ugu farxayaane adko kale aadmigana kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin adko kale aadmigaba kumaan aragin ado kaleba aadmigana gacalo oon kumaba aragin ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macan mays aro ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ubax arag ka baxay iyo xididadiisu qalbiga ka soo baxay ayaa tiri axdi meel ma dhigana macanays aroosna axdi meel ma dhigana macanays aroosna
codkii fu'aad cumar iyo muusikii maxamed karaama iyo xasan jiir
codkaasi fu'aad wuxuu gebagabo u yahay idaacaddayada duhurnimo sahre cidla nuur iyo anoo ismaaciil xuseen farjar ay idinla socodsiinaya tan iyo intayna afarta galabta kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aflaheena dhulkaanigumo hadda ugu ilwaad kordhay aflaheena